إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaacisay tirada guud ee dowladda federaalka looga dilay dagaaladii dhacayay bilihii lasoo dhaafay horjooga ka tirsan mooryaanta macwiisleeda ee shabeellada dhexe ayaa lagu dilay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro ka dhan ah ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee kenya waxay ku qaadeen saldhigyo ku yaala gobolada banaadir iyo jubbada hoose maamulka puntland ayaa go'doon ku soo rogay deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo iyadoona la joojiyey isku socodka gaadiidka xukun xaddu sino ah oo lagu fuliyo wiil gabar kufsaday ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka kunyaburow ee wilaayada shabeellaha hoose aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa falanqeeyey shirka labaad ee wadatashiga bariga afrika musharaxii kaalinta saddexaad ka galay tartankii doorashada madaxtinimo ee dalka turkiga ayaa taageeradiisa ku biiriyey madaxweynaha hadda talada haya ee turkiga erdogan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaacisay tirada guud ee dowladda federaalka looga dilay dagaaladii dhacaya bilihii lasoo dhaafay qodobkaas waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa markii ugu horreysay shaacisay khasaarihii ka dhashay dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay sida xidhiirka ah u dhex marayay ciidankooda iyo kuwa dowladda federaalka oo garab ka helaya shisheeyaha waraysi gaar ah oo idaacadda islaamiga ee alfurqaan kula yeelatay xarunta axmed gurey oo uu ka dhacay shirka labaad ee looga arrinsanayay jihaadka bariga afrika ayaa waxa uu afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuu muscab ku sheegay in muddo siddeed bilood gudahood ah ay qaadeen in ku dhow kun weerar oo dhammaantood bartilmaameedyo lala beegsaday hadday ahaan lahaayeen xarumo ama ciidan ugu horreyn waxa uu sheikhu ka hadlay warbixinta ay ka ciidan ahaan ka akhriyeen shirka labaad ee looga arrinsanayay jihaadka ka soconaya bariga afrika howlkan aan ku suganno axmed gurey waxaa ka dhacay shir weyn oo ballaaran baa ka dhacay ayna isugu yimaadeen dadka la odhan karo ahlulxalli walcaqd oo geeska afrika ku dhaqan shirka laba arrimood ayuu xambaarsanaa warbixin in la kala qaato iyo in laga tashado arrimaha masiiriga oo ka taagan gobolkan geeska afrika aan ku nool nahay annagu marka warbixintaas ayaan waxaan la nimid warbixin aan sirin akhyaarta halkan ku kulantay oo acyaanta ah oo nuqabada ah oo ahluxalli walcaqdiga ah dagaalkii maraykanka uu hurinayay xasan gurgurtana uu ku dhawaaqay oo muxaram bilowday tobankaa bilood siddeed bilood oo ka mid ah oo muxaram ilaa shacbaan ah warbixintii oo kooban oo dhammaystiran ayaan halkan ka jeedinay si fiicanna waa noo fahmay waana gaarsiinay fariintii dadkana dhegaysanayay waana noo hirgashay arrintaasu alxamdulilah rabbilcaalamiin intaa kadib waxa uu sheikhu sheegay in mujaahidiintu ay diyaar u yihiin fulinta wixii ka soo baxay shirka islamarkaana kaalintooda ay ka soo dhalaali doonaan waxa uuna sharaxaad ka bixiyey ahdaafta ay u dagaalamayaan mujaahidiinta iyo howsha ay u taagan yihiin fadwadu waa fadwo sharci ah oo waxa weeyaan dadka loogu caddaynayo waxa kaga aadan gaalada iyo waxa maarata waxaweye arrimaha markaa taagan looga hadlayo weeyaan way culummada wilaayaadka ku dhaqan ay soo saareen wixii sharciga fulintiisuna qof walba muslima waa u taallaa gaar ahaan haddii mujaahidiintana wixii uga soo aada insha allahu tacaala way fulinayaan wayna u taagan yihin wayna qaadahayaan sidoo kale bayaanka siyaasiga ah oo xarakada ka soo baxa ayagana insha allahu tacala diyaar bay u yihiin inay fuliyaan kaalintooda waxay uga soo hagaagaan ciidanku wuxuu u taagan yahay si kooban haddaan soo qaadno wuxuu u taagan yahay ilaalinta daruuriyaat alkhamsa waxa la yidhaha waxaa ugu horreeya diinta islaamka in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo in lagu cayaaro in laga baxo intaba in laga ilaaliyo waana mida ilaahay subxana wa taala xuduudda usoo dejiyey qofka diinta ka baxa in la dilo nabigana uu yidhi man badela diinahu faqtuluuhu waxay u taagan yihiin ilaalinta nafta qofka muslimka in cayaaryaar lagu dilin waxay u taagan yihiin maalka ilaalintiisa waana mida xuduudda loo filaya gacmaha loo jaro waxay u taagayeen caqliga qofka in la ilaaliyo daroogada iyo khamrada iyo wax lamidka in laga ilaaliyo waxay u taagayeen nasabka iyo sharafta in la ilaaliyo oo dadka maarata zinada iyo fawaaxishta iyo aysan ku dhex faafin qofkii qof ku qadfaysanaya waxdaasna in la jeedlo dhammaan xuduudahaas allah subxaana wa tacaala uu soo dejiyey oo la fulinayo oo wilaayaadka maanta laga fulinayo shareecada islaamka looga dhaqmo cidda u taagan oo ku dayran oo waardiyaha ka ah oo har iyo hameenba u taagan oo u dhididaysa oo u dhimanaysa oo u shahiidaysa oo u gaajoonaysa oo u boqoonaysa waa ciidanka mujaahidiinta ah weeyaan ama ha ahaadaan kuwa amniga ah oo ka dagaalama magaalooyinka cadowga haysto ama ha ahaadaan kuwa maarata waxa weeyaan jabhaadka ee furmaha ku jira isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheekh cabdicasiis abuumuscab shaaca ka qaaday in muddo siddeed bilood gudahoodah ay ciidamada mujaahidiinta qaadeen sagaal boqol koob iyo labaatan howlgal oo isugu jira camaliyaad waaweyn oo inqimaasi iyo istishaadi ah oo magaalada muqdisho oo kale ka dhacay xeryo cagta la mariyey dilal qorshaysan oo ikhtiyaal ah isagoona faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay weeraradaas mujaahidiintu waxay ku guulaystay inay qaadaan muddo sideed bilood gudahooda muxaram ilaa shacbaan sagaal boqol labaatan iyo kow weerar bay qaadeen weeraradaas waxaa isugu jira camaliyaad waaweyn oo istishaadi inqimaasi oo magaalada muqdisho oo kale ka dhacay waxaa ku jiray weeraro xeryo lagu burburiyey waxaa ku jiray dilal qorshaysan oo ikhtiyaalaada waxay ku guulaysteen inay ku dilaan weeraradaas siddeed bilood gudahood laba kun iyo shan boqol iyo lix murtad ama gaal inay ku dilaan waxay ku dhaawaceen laba kun siddeed boqol afartan iyo labo kale oo murtadiin iyo gaalo isugu jira saraakiisha marka la qiimeeyo laga dilay murtadiinta laisku dardaro kuwa darajada xiran oo ciidan iyo kuwa qabqablayaasha iyo mamooryaanta iyo horsocda marka laisku daro ilaa saddex boqol ayay gaarayeen lix iyo labaatan waxay ahaayeen saraakiisha labisan bay ahaayeen oo ciidanka kooxda ridada oo macnaha xidigla laga bilaabo ilaa korneyl baa u sarreeyey waxayna ciidan labisan bay ahaayeen oo gaar ahaan gorgor iyo darab u badan oo ciidankii maarata turkiga ay tababareen iyo maraykanka oo sida gaarka loo tababaray bay u badnaayeen iyo xitaa mooryaanta hore oo qaarkood maarata darajooyin la siiyey intaba way isugu jireen laba boqol toddobaatan iyo afarna waxay qabqablayaashii abaabulayey iyo mas-uuliyiin dowladda ridada ka tirsanaa oo rayad ahaa iyo mooryaanta macawsyada horjoogayaashoodii maarata goobta dagaalka joogay laba boqol iyo toddobaatan iyo afar bay noqdeen dabley maa waxaan ka hadlayna labada dhinacba waa saraakiisha markay halkaa joogto waxaan weydiinay dhankooda saraakiisha ay ku waayeen dagaalada muddada siddeedda bilood ah waxa uuna ku jawaabay sida soo socotaa saddex sargaal oo besaa naga nooga shahiiday saddex sargaal oo besaa nooga shahiiday laba taliyo horin oo annaga ciidanka weli calaamaadka ma isticmaalno laakiin mas-uuliyaadku sidii waxay u dhisayen ciidanka nidaamiga saddex marka laba taliya horinoo udhiganta laba kabtan camal u dhiganta marka la fiiriyo darajada calaamaadka la fiiriyo iyo hal mas-uul oo gaadiidka ka tirsanaa oo xasan dheerana keliya filad kusoo baxaya saddexdaas beenna ka sheegi mayno ilaahay hortana been ka sheegi mayno aadamaha hortana been ka sheegi mayno saddexdaas bes aanaga nooga sheegda marka waa in ka badan laba boqol oo dhinaca idinka soo horjeeda aad ka disheen oo saraakiil ah iyo dhankiina oo saddex keliya ah saddex bes ah laba taliya horin jagooyinkooda waa sheegaynaa iyo hal nin oo xasan dheer oo filinkaba kusoo baxay ah qaar ka mida weerarada xasminta ah waxa ay dhaceen kadib markii saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay sheegeen inay heleen xogta mujaahidiinta islamarkaana aysan dhici doonin inay xeryahooda soo weeraraan sheekh abuumuscab ayaa ka hadlay sida ay ugu suuro gashay inay xasmiyaan xerooyinkaas cabdifataaxow taas waxaa la ohan karaa horta waa fadli allah subxaana wa tacaala midda labaad waxaa lagu sababayn karaa annaga waa nalka gardaranya annagu dad muslimiina oo dhulkoodii jooga oo dembigoodu keliya uu yahay rabbuna allah dembiga keliya oo nala ku haystaa wuxuu yahay rabbuna allah ilaahay baa keligiisa intaasun baan nidhi annagu waxaan ku baaqnay oo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda geeska afrika ku dhaqan iyo guud ahaan dadka aan ugu baaqnay annaguna aan isku hirgelinay ilaahay kitaabkiisa inaan ku dhaqanno dimuquraadiyad iyo diimo dadkala leeyihin aan iska diidno rabbuna allah maadaama aan nidhi waa nala collaystay waxaa nala collaystana waxaa ugu horreeyey dowladda maraykanka ay ahayd wuxuu ugu horreeyey oo na collaysta ayadaana dad midab soomaaliyeed magac soomaaliyeed ku hadlaaya ina hebeliya ina hebela ayadaa u dhistay wax dowlad ay ku magacowday ayadaa biisho ayadaa ciidamada u tababarta ayadaa nagu soo hogaamisay ayadaa nagu soo dirtay waxayna ku dhawaaqeen si aad maqlaysay inay dhulka annaga naga tirtirayaan dhulka annaga aan u dhalanay oo aan deegaanka ku ahayn oo aan lahayn ba waxa lihi waa laga tirtirayaa gardarradaas iyo dulmigaas waxay keenta marka ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga guulsiiyo nimankaas ilaahayna qofka madluumka u gargaarayaa soomaaliduna waxay tiraa gardarraale ma guulaysto annagu marka dad dulman baan nahay dad lasoo weeraray baan nahay dad waxaweye dhulkooda laga dhammaynayaan nahay su-aashu waxay tahay haddii annaga dhulkanala ka dhammeeyo yaa dhulka la dejinaya ujeedku waxaa weye ninka soo duulay oo annaga dhulkan ka tirtiraya asagaa degaya soo maa marka annagu dad waxaa nahay naftoodii maalkoodii dhulkoodii lagu haysto ilaahay subxaana wa tacaalaana u taagan inay difaacaan diinkiisa jihaadaan dar ilaahay loo dilo marka ilaahay baa noo hiliyey baa la odhan karaa nagana awoodsiiyey sababtuna waa dulmiga iyo gardarrada iyo mushkiladda nala ku haya weeyaan warbaahinta ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddo saddex goor ah soo bandhigtay warbixinno ay ku shaaciyeen boqolaal saraakiil ah oo dowladda federaalka looga dilay dagaalada madaxweynaha dowladda federaalka ayaa markii dambe muujiyey inaysan ciidankiisu la sii dagaalami karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uuna taageero ka dalbaday etoobiya oo ay cadaawad soo jireen ah kala dhexayso muslimiinta ku dhaqan mandiqada gaar ahaana soomaalida jasaaka allaahu khayran kaasi wuxuu ahaa maxamed cali aadan oo inooga waramayay war ku saabsan sheekh cabdilcasiis abu muscab afhayeenka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin oo dhowaan wareysi siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan uu kaga waramayey xog muhiim ah oo ay ka mid tahay natiijadii ka dhalatay dagaaladii dhacaya bilaya lasoo dhaafay horjoogo ka tirsan mooryaanta macawisleyda shabeellada dhexe ayaa lagu dilay degmada dharkeeley ee magaalada muqdisho warkaasi war kale oo ku aadan shisheeyaha kenya oo saldhig ku leh qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose oo xalay la weeraray iyo dowladda federaalk oo xalay askarteeda qarax lagula beegsaday qaybo ka mid a degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgalla ka fuliyey gobolada banaadir iyo jubbada hoose kuwaas oo lala beegsaday shisheeyaha iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ayaa lagu dilay horjooga ka tirsanaa maleeshiyaadka macusleyda ninkan oo si gaara loogu dilay xaafadda xaaji gaabow ee degmada dharkeenley ayaa lagu magacaabi jiray daahir xuseen maxamuud waxaana uu ka mid ahaa horjoogayaasha macusleyda laga dhisay gobolka shabeellada dhexe ma ahan markii ugu horreysay oo horjooga macawisleya lagu dilo gudaha magaalada muqdisho kuwaas oo gabaad ka dhigtay gudaha caasimadda isla banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka qarax la beegsaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxa ayaa lala beegsaday ciidamo ku sugnaa xerada genaraal gordon ee ku taalla degmada hodan ee magaalada muqdisho welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamadii lala beegsaday dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay kaga sugnaayeen deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose ciidamadan hoosingow lagu weeraray ayaa ka tirsan ciidamada kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay gobolka jubbada hoose dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay difaacyadii ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga ciidamada ku sugan hoosingow ayaa waxa ay la kulmaan weerar joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ku qasbay inay difaacya ku aruuraan islamarkaana ay halkaa isku waardiyeeyaan maamulka puntland ayaa go-doon ku soo rogay deegaanada maamulkaas ka arrimiyo iyadoona la joojiyay isku socodka gaadiidka mahad cubayd ayaa qodobkaas faahfaahinaya
booliska maamulka puntland ayaa ku dhawaaqay inay joojin doonaan dhammaanba gaadiidkii iskaga gooshayay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi kadib markii ay sheegeen inay qabanayaan waxay ugu yeereen doorasho qof iyo cod ah oo lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka maamulkaasi hadalkaasi waxaa saxaafadda la wadaagay afhayeenka booliska maamulka puntland wuxuuna sheegay xilliga uu sida rasmiga ah u bilaabanayo taliska ciidanka booliiska puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer puntland laga bilaabo in la joojinayo isku socodka ciidan gaadiidka guud ahaan gobolada puntland inta lagu guda jiro doorashooyinka golayaasha deegaanka puntland xilliga isu socodka la joojinayo ayaa ku beegan afar iyo labaatanka bisha meey saacaddu markay tahay lixda maqhribnimo ilaa lix iyo labaatanka mey aaaanka lixda subaxnimo waxaa la joojiyey dhammaan isu socodka gaadiidka gobolada puntland go-aanka uu ku dhawaaqay maamulka puntland ayaa caqabad hor leh ku noqonaya bulshada nolol maalmeedkeeda raadsata ee ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi sidoo kale wuxuu warkan ka soo baxay booliska kusoo beegmayaa iyadoo deegaanadaasi ay ka jirto xiisad dagaal iyo khilaaf ba-an oo u dhexeeya maamulka puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee iyaga ka tirsan
xukun xadu zina ah oo lagu fuliyo wiil gabar kufsaday ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose maxamed ciise ayaa faahfaahinaya kow labo saddex afar shan allahu akbar allahu akbar
shalay galab deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa ka dhacay xukun xadusine ah xukunkan ayaa lagu fuliyey wiil lagu soo eedeeyey inuu falkufsi ah kula kacay gabar maxkamadda islaamiga ah ee deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dacwad keensatay haweeney ku eedeynaysa inuu fal kofsi ah kula kacay wiil sagaaliyo toban jir ah iyadoo ari la jirta khilaalka kadib waxaa lagu fuliyey xukunkii allah iyo rasuulkiisa ay siiyeen ee ahaa in lagu dhufto boqol karbaash maadaama uusan horey guri u soo marin xukunka maxkamadda shareecada islaamka ayaa sidaani ku dhacay eedeysanaha ayaana waxaa maxkamadda weydiisay in waxa lagu soo eedeeyey ay sax yihiin isagoona khirtay falka lagu soo eedeeyey qaadiga maxkamadda ayaana sharaxaya waxa lagu soo eedeeyey ujeedu caddayn xukun maxkamadeed maanta oo taariikhdu tahay saddexda bisha kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya waafaqsan labaatan iyo saddexda bisha shanaad laba kun labaatan iyo saddexda miilaadiya waxaa maxkamadda horteeda dacwo keensaday mudaaciyadda waxaan ku dacwaynayaa anigoo ari la jira ayuu ii yimid wuu ii xoogay wuuna ii galmooday maxkamadda waxaan ka rabaa ani iyo ninkan sharciga in lagu kala saaro intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay muddaa caleyhiga wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waan xoogay waana u galmooday kadib waxaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ay ku riday xukun ku sugan kitaabka iyo sunnada xukun intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay mudaaciyadda dacwaddeeda iyo muddaa caleyhiga jawaabtiisa noqotay qiraal weydiisayna inuu guur soo maray iyo in kale baartayna caafimaadkiisa ogaatay in guur soo marin caafimaadkiisana taam uu yahay waxay u bandhigtay shareecada islaamka waxay xukun u soo saartay sida tan kow waxaa maxkamaddu xukuntay falka uu ku dhacay xasan barre cusmaan inuu yahay fal zina ah labo waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xaddu zina ah saddex waxay kaloo ku xukuntay mahrulmithil iyo hal sano oo musaafuris ah afar xukunkaas wuxuu ku sugnaaday iqraar shan waxaana loo cuskaday aayadda labaad ee min suurati nuur qowluhu tacaala azzaaniyatu waazzaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illah in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir walyashhad acdaabahumaa طaa'ifatun min almu'miniin وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفش سنة أخرجه مسلم intaa kadib waxaa dhacay fulinta xukunka kow labo saddex afar shan toban kow iyo toban afartan iyo sagaal konton sagaashan iyo sagaal boqol allahu akbar allahu akbar allahu akbar
wilaayaadka dalka soomaaliya waxaa lagu ogaa ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana ka dhaca xukuno hadday ahaan lahayd diyo laba beelood loo kala qaado dhulal loo kala xukumo iyo mararka qaar xukuno xadusine ah oo dhammaan shareecada islaamka ku salaysan dowladda federaalka ayaa meelaha ka taliso waxaa ka jira fasahaad xarkaha goostay iyagoo dhiirigeliya xumaanta fuxshiga dulmiga iyo cadaalad darada iyadoona maxkamadaha dowladda federaalka ay hareeyeen musuq maasuq iyo laaluush aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa falanqeeyey shirka labaad ee wadatashiga bariga afrika maxamed daahir cali soowe ayaa ka waramaya
maxamuud ugaas oo ah aqoon-yahan dalka dibaddiisa ku sugan aadna ula socday fadwadii muuqaaladii iyo hadaladii laga jeediyey shirka wadatashiga labaad ee bariga afrika oo dhowaan lasoo gebagabeeyey ayaa si qoto dheer u falanqeeyey muhiimadda uu shirka lahaa shir wuxuu ahaa sida intii kasoo qayb gashay iyo in kaleba ay tilmaameen ka duwan shirarka kala duwan ee meelaha kala duwan ka dhaca ee lagu qabto ama looga hadlo arrimaha la xiriira mujtamacan muslimka ee mandiqadan bariga afrika ku nool mujtamaca soomaaliga ahuna uu ugu horeeyo maxamuud waxa uu sifeeyey kartida dadka shirka ka qayb galay oo ahaa hoggaanka iyo hormuudka bulshada markaan wax ka dhaho dadka kasoo qayb galay shirkan waxay ahaayeen dad saddex sifo leh ama lagu yaqaano ama aan ku bartay anigu shakhsiyan sifada koowaad oo ah shakhsiyaad wada karti leh oo nin walba goonidiisa hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo shaqada uu hayo iyo waxa uu yahay marka lagu qiimeeyo shakhsiyaad nin kasta magac kasta uu meesha ku yimid karti iyo dadnimo lagu yaqaano taa marka laga soo kaco shakhsiyaad hormuudkii iyo hoggaankii bulshadaan ah oo qiyaado culimmadii diinta islaamka oo indhihii bulshadaan ah iyo odayaashii dhaqanka ka koobnaa waxay ku sifaysnaayeen shakhsiyaadkaas iyo dadkaasi walaalahaasi qodob saddexaad oo ahaa markii labadaa laga soo tago inay ahaayeen dad iyo xubno iyo shakhsiyaad xambaarsan himadii ummaddan mujtamacan muslimka guud ahaan khaasatan mujtamaca bariga africa iyo mandiqadan shirku ku saabsanaa maxaan ku irahdaa ku nooro ilaahay uu ku abuuray wax kasta oo shirka ku saabsan ayaa soo jiidasho iyo xiisa lahaa maxamuud maxaa si gaar ah u saameeyey ha inoo sharaxo
waxyaabaha aan tilmaami karo waxaa ka mid ah horta agaasinka meesha ka muuqday oo qof meeshii anoon joogin inta aan kaamirada ka arkayey agaasinka meesha ka muuqday ee runtii heerkiisu sarreyso iyo dhaqanka maamul ee wanaagsan ee adag ee runtii meesha ka jiray waxaa kale oo meeshan ka muuqatay iyo shirarka la midkaana mar walba ka muuqata dadka kasoo qaybgalayaasha ah oo arrimahan ka tashanaya oo meeshan isugu imaanaya heerkooda aqooneed iyo maaragtay meesha uu gaarsiisan yahay ogaalka ay u leeyihiin waxyaabaha ay ka hadlayaan oo ay ka tashanayaan oo ummadda ay kala hadlayaan runtii sharkan waxyaabaha ay soo jiitay qaar ahaan waxaa ka mid a walaalnimada meesha ka jirtay oo shirkani iyo sidii shirarkii la midka ahay inuu mar walba uu yahay shir aayado qur-aana aad ka dhex arkayso in si calana loo tadbiiqiyey looga hadlayay qur-aanka kariimka ugu yaraan maxaan ku irahdaa qaybo ka mid ah maadaama shirka uu ahaa shir ummadeed maxaa kala gudboon dhaqangelintiisa ummadda soomaaliyeed waa kan maxamuud ugaas waxay u baahan yihiin soomaalidu marka koowaad inay dhegaystaan barnaamijyadii shirkan laga sameeyey oo ay idaacaduhu ka sameeyeen fatwadii kasoo baxday inay akhriyaan oo fahmaan hadaladii meesha laga jeediyey oo madaxda iyo culummada iyo odayaashu ay ka jeediyeen inay si dhagawadani leh ay ku dhageystaan oo ay u dhabagalaan oo ay fahmaan in ay u arkaan waaqicoodii iyo xaqiiqo ayna nool yihiin maaragtay shir turxaan bixinaya daaweynaya caafimaadkii cudurka bulshadan ku habsaday maaragtay shir iftiiminahaya oo meesha mujtamaca laga jiro u tilmaamhaya cadowgooda barhaya khaasatanna arrin iyo khatar kusoo food leh daaranaa oo ku saabsanaa oo daweynayay oo maaragtay xataa baaqiyo uga soo jeedinaya mujtamaca soomaaliyeed oo u tilmaamayay doorkooda wuxu uu yahay iyo roolka ay tahay inay qaataan qaybta labaad waraysiga maxamuud ogaas caawo ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa
warkan saaki waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan musharaxii kaalinta saddexaad ka galay tartankii doorashada madaxtinimo ee dalka turkiga ayaa taageeradiisa ku biiriyey madaxweynaha hadda talada haya ee ordogan sinan nogan ayaa taageeradiisa wuxuu ku muujiyey shir ka dhacaya caasimada dalka ee magaalada ankara waxaan aaminsanahay inaan qaadanay go'aan sax ah oo u daneynaya qaranka iyaga turkiga ayuu yidhi sinan ogan wuxuuna intaas ku daray in soo celinta mar kale ee ordogan ay ka dhigan tahay mabaadi iyo halgan aan kala gool ahayn oo lagula jiro wuxuu ugu yeeray argagaxiso shaacintan uu ku dhawaaqay ogan ayaa imaanaysa xilli wareegii labaad ee doorashada ay ka hareen wax ka yar toddobaad sideed iyo labaatanka mey ee bishan ayay dhacaysaa doorashada wareegga labaad waxaana xusid mudan in musharaxa raba inuu guulaysto laga doonayo boqolkiiba konton iyo kow ama tira haldheeri ah tartankii hore ee dhacay afar iyo tobankii mey ee bishan wuxuu helay ordogan boqolkiiba sagaal iyo afartan dhibic konton iyo labo cododkiisii la tiriyey halka musharaxa tartanka adag kula jira ee lagu magacaabo kamil kelijdar ogle uu helay afar iyo afartan dhibic siddeetan iyo siddeed boqolkiiba waxaana kaalinta saddexaad galay sinan ogan oo helay shan dhibic toban iyo toddoba boqolkiiba kubiirida ogan ee garabka ordogan ayaa noqonaysa inuu ku guulaysan karo xilka hogaaminta dalka turkiga markii shanaad warkii subaxnimo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoonna waa inaga intaa